warahmatullahi wabarakaatu marka inta sidii odayaashii hore ee iga horeeyay bay idinku mahadnaqeen aada iyo aad baanu idinku mahadnaqayna sida xishmada leh ee aan noogu dhawoo nuulaateen codsigii aanu idinku idinka codsanay ee weliba waktiga aanu ka cudur daarayna aanu idinka codsanay aad noogu dhabo nuglaateen oo noogu timaadeen aada iyo aad baa ugu mahadsantay taasina waxay mu muujinaysaa xidhiirka idinka dhexeeya ama idinka dhexeeyey idinka iyo shirkadda telesom taasina taas ayay taswiiraysaa aada baa ugu mahadsantay anigu haatan hadal badan oran maayo waxay la tahay nin xil qaadi ee qaadi wey marka hore xilka anigu ma raadsan sidii uu sheegay faarax waa layga codsaday inaan qabto ee xil aan raajiciyey oo aan u saciyiyey ma ahayna xil layga codsaday inaan qabto oo aan aqbalo ayuu ah odayaashii iga codsadayna aada baan ugu mahadnaqayaa anna waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa inuu ii fududeeyo xilkaa la lay lay saaray soomaalidu waxay moodaa xilka wax fudud badankeedu xilku wax fudud maaha waa wax xisaab aakhiro iyo xisaab adduunyada leh sidai odayaasha hore sheegeen shaqada shirkadda kama aan ma madhnayn oo kama aan maqnayn laakin waxaan hayay mid fadligahoo aan laygala xisaabtamayn maanta waxaa lay diiday mid xisaab leh mid ragga shirkadda lahinagala xisaabtamayo xisaab aakhirana leh waxaan rajaynayaa inaan itixaan weeye itixaankaa ka bixo ilahay saasa ka rajeey idinkana waxaan idinka codsanayaa in aad nala shaqaysaan oo sidaa shirkadda awalba isu garab taagteen isu kaayo garab taagtaan oo aad noo noqotaan baalashii aanu ku duuli lahay haddaydaan idinku nala shaqayn oo waxa aanu idin qabanayno waxaa naka dadaalka iyagu yahay shirkaddana waa isgaarsiin in ay technology kasta oo soo kordha oo casriya oo adduunyada kusoo kordha waktiga ugu yar ee suurtagalka ay ugu soo gudbiso macaamiisheeda shirkadda hamigeedu wuxuu yahay inay baahida isgaarsiineed ee dadweynaheeda macaamiisheeda oo casriyeysan oo jaban oo tayaysan inay usoo gudbiso idina waxaan idinka rajeynaynaa inaa naga aqbashaan hadal dheer anigu odhan maayo waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu